xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadanimada ee boqortooyada sacuudiga ee boqor salmaan ayaa maalinkii labaad gargaar ah qeybina waxay ka wadaa magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada baydhabo aadan cali carab ayaa ka warbixiyey ka maamul ahaan dadka ay gaarsiiyeen
anigoo ku wakiila maayarka degmada baydhabo waxaan leenahay waa mahadsantihiin cid allaali ciddii ka geysatay gacan boqolkiiba boqol waa u mahadcelinaynaa way jeelnaaha shalay kun ilaa ma boqolaa la geebiyaay geerkana kun ilaa ma boqolaa la biyaay marka waana dadkii lanka tala galay oo haweenkii oo haayeen dadkii oo dholoodka haayeen oo ogongleyta haayeen oo linka tala galay dad masaakiinaan shaqaysadaan iyo haayeen iyo meel raayalasi ma iidin lena marka insha allahu mahadsantiin haddee wada shaqaynta fayla oo mar welba dowladda koonfur galbeed iyo maamulka degmada singlalatiin siinkuma hadayaan insha allahu qaar ka mida bulshada nugul ee ka faa'iidaysta gargaarkan ayaa dhankooda u mahad celiyey xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadanimada ee boqor salmaan boqortooyada sacuudi ilaahay ilaahayaan mahadnaqay horta maadada koowaad allah hanayn qaaday boqortooyada sacuudi hanayn dhiibti yeeda anka mahadnage labaatan jarkii hana deersiina mahadwiinga niileeyey ilaahay wiina waahedhayti totanku roongak siinku fadaana totanku fayle fadaana ilaahay jinnadiisaan wiin titanku roong ilaahay jinnadiisna fadaana isiina mahadasiing nagaana labaatan jarkeena deersiina mahad ishukriinka naqaana aya dadkii raashinkunniinsani mahadsinyin do'ay sinyin keer allasii ilaahay jar hasanaadku sii hatana howalkel hono siang migan alla ilaahay gargaar adduunya akraab adhanka gargaar mahadsinyin sacuudi arabiya muslimiinta jooga raashinkan ay noo keeneen wakhti fiican bay noo keeneen way ku mahadsan yihiin khayr allaha siiyo khayr allaha siiyo muslimiinta iyagaa baydhabo ayaa ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalka kuwa oo ku jiraan barakacyaal badan kaamka ku yaala magaaladaas